bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta aynu jecelnahay oo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaada ah taariikhduna ay ku astiisan tahay toddobiyo labaatanka bisha janawari sannadda labada kun shan iyo tobanka kusoo dhowaada dhegaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo gelinkii dambe ee shalay shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada muqdisho ayaa ka dhawaajiyey in dhowaan lasoo magacaabi doono golaha xukuumadda asigoona ugu baaqay in dulqaad loo yeesho maadaama uu ka dhawaajiyey inay soo laaban doonaan qaar ka mid a xukuumaddii hore halka kuwo kalena isbeddel lagu samay doono madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa ka dalbaday mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya in arrintani ay dulqaad u yeeshaan sidoo kalena la meel mariyo xukuumadda laga filaya dhowaan inuu soo magacaabo ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid xilligii afariyo tobanka cishe ee u qabsaday ra-iisul wasaaraha ayaa haatan waxa ay ku dhowdahay gabaabsi iyadoona kow iyo soddonka bishani laga dhowrayo in xukuumadda uu soo magacaabo horgeeya mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya waxayna ku astaysan tahay kow iyo soddonka bishan maalinta sabtiga ee fooda nagu soo hayso walaalaha xukuumadihii hore ka tirsanaa jiray qaarna way soo noqon doonaan xukuumaddaana ka mid noqon doonaan qaarna inaanay ka mid noqon waa suurtagal kuwa kusoo noqdane waxaa la rabaa inay ku shaqeeyaan spiritka ama muxuuha ruuxa dowlad dhisidda iyo dowlad wanaagga iyo dhaqangelinta dowladnimada kuwa kusoo noqon waayana waxaa la rabaa inay qaataan inay beri kusoo noqon karaan ee aanay maanta aanay muhiim ahayn laakiin waxaa muhiimka waxay tahay xukuumadda waa tiro kooban oo dad soomaaliyeed oo muwaadiniin ah oo dad soomaaliyeed ee labaatanka milyan ku dhow oo dhanna ay xaq u leeyihiin qof walba inuu inuu inuu shaqadaas qaban karo ayuu xaq u leeyahay waxaan rabaa dadka soomaaliyeed haddii ay yihiin siyaasiyiin haddii ay yihiin xildhibaano haddii ay yihiin shacab soomaaliyeed intaba in maanta ay mudan tahay dowladnimada soomaaliya in gacan gacan la isu qabsado in la isu dulqaato in wax badan wax badan badan badan la isaga tanasulo si dowlad soomaaliyeed oo shaqaynaysa dalkaana u yeesho dalka annagaa mas-uulka ah mas-uuliyaddiisa annagaa qaadnay dadka mas-uuliyadda qaaday oo madaxweynuhu ugu wen yahay ilaa meesha u hoysa dowladnimada laga gaarayana mas-uuliyadda way wada saaran tahay ilaahay idankiis waxaan rajaynaynaa xukuumad shaqaynayso oo dalka wax u tarayso oo dalka wax u qabanayso dadku raali ka yahay badankiis ma dhammaantiis haddii ay suurtagal tahay haddii dhammaanto aanay suurtagal ahaynna dadka badankiisu ay raali ka yihin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo sii hadlaya ayaa u mahad celiyey shacabka soomaaliyeed iyo ciidamada ammaankaba iskaashiga ay ka sameeyeen dhanka ammaanka intii uu magaalada ku sugnaa wafdigii heerka caalami ee uu hogaaminayay madaxweynaha dalka turkiga rajab tayib erdogan waxa uuna xasan sheekh maxamuud tilmaamay in shacabka soomaaliyeed ay muujiyeen geesinimo iyo sidoo kale wanaag ku aadan wafdiga iyo habmaamuuskii loo sagootiyeyba madaxweynaha soomaaliya oo shirkiisa jaraa'id dhinacyo badan kaga hadlayay ayaa sidoo kale soo hadal qaaday xaaladda amni iyo sidoo kale heerka haatan dalka uu marayo waxa uuna tilmaamay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya inay filayaan in ay mar kale soo laabato wanaaggii iyo dowladnimadii dalka soomaaliya xilli dalka haatan uu ka soo kabanayo burbur muddo laba-iyo labaatan sano ka badan oo soo ragaadiyey tan iyo wixii ka dambeeyey dhicitaankii dowladdii dhexe ee soomaaliya sannadkii kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii soomaaliyeed gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho inaan u mahad celiyo oo ano aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tihiin dadaalkii iyo maxaan ku dulqaadkii aad ka muujiseen in booqashadaasi ay noqoto booqasho lagu guulaysto runtii waxaan rabaa oo kale qodobka labaad inaan dadka uga tacsiyeeyo saacadihii uu madaxweyne erdogan uu joogay cidhiidhiyaashii iyo kii ganacsi lahaa ee ganacsigu ka xidhmay iyo kii maxaanku yidhaahday xorriyaddii uu dhaqdhaqaaqayay ee meelihii ku dhaqdhaqaaqayay ay cidhiidhi ka noqdeenba intaba waxaan leenahay waa qiimaha aan bixinaynay si soomaaliya ay u muuqato inay tahay dal wanaagsan oo caadi oo soo fiicnaanayo ayadana waan waan waan ka cudur daaranaynaa dulqaadkii iyo deganaanshihii dadka soomaaliyeed ay muujiyeen iyo wada shaqayntii sidoo kale waxaan rabaa inaan ayadana aan u mahad celiyo bogaadiyo u hambalyeeyo ciidamada qalabka sida ee soomaaliya oo booqashadaasi berihii ka horreeyey iyo maalintii shalay ilaa ay ka dhammaanaysay iyo intii ka dambaysaba dadaal aan caadi ahayn u galay cadowguna uu isku dayay inuu aad iyo aad u caraqadeeyo runtii ee, shilkii ka dhacay hoteelka iswaa'el ammaandhowd aan ka hadalnay ee, dadka nooga dhintay waataan ka tacsiyeynay waxay ka mid ahayd isku dayo badan oo isku xigxiga oo ahayday booqashadaas in lagu carqaladeeyo maaday ka gaadhay dadka soomaaliyeed iyo ciidamada amniga ee soomaaliyeed guud ahaan iyo sidoo kale madaxweynaha ee, turkiga ee, oo asaguna ku adkaystay oo yidhi nama cabsi gelinayaan muxuu ahay argagixisada iyo muxuu ahay nabad nabaddiidka oo isaguna inuu yimaado ku adkaysta runtii aad iyo aad ayaan isagana uga mahadcelin waxay ahayd guul ah ee tii sanadkii madaxweynaha oo biga prime minister ahay oo dalka ku yimideen midda maanta ayaa ka sii weyn ana dalkii waa isbedelay saddexdaas sano wax badanaa qabsoomay wax aad loo jeclaysto oo runtii isaguna uu ku farxay ayuu magaalada muqdisho ku arkay oo dadka soomaaliyeed ay qabsadeen haddii ay tahay dib usoo kabasho magaalada iyo dhismaha magaalada ka muuqdo haddii ay tahay iyo haddii ay tahay mashaariicdii muxuu ahaaye ayagu ay qabteen intaba aad iyo aad ay arrin raalli uga noqdo madaxweynaha iyo dowladda wasiiradii la socday ra-iisul wasaare ku-xigeenkii dalkaa la socday iyo niman khubaraa aad iyo aad ayaa rajo rajo cusubaa gashay soomaaliya ay soo kabato oo lasii kaalmayn karo meeshana muxuu ahay shacabka soomaaliya la garab istaagi karo dalkanina uu masaalix leeyahay oo ayagana masaalixdooda ay muxuu ahay u istaagi karaan marka masaalixdaasi si wada jir ah in looga wada shaqeeyo wixii soomaali maslaxad ugu jirto ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarka ayaa hore u kala diray xukuumaddii hore ee uu hogaaminayay ka gadaal markii uu soo gaartay xan ku aadan ogolaasho la-aanta mudanayaasha baarlamaanka soomaaliya ka soo yeeraysay taasoona caqabad ku noqotay xukuumaddaasi ayadoona ra-iisul wasaaraha kahor intahoon baarlamaanka hor imaanin kala diray xukuumaddii uu soo dhisay ballan qaadayna inuu soo dhisi doono xukuumad dadka ay u wada dhan yihiin sidoo kalena ka saarta dalka marxaladda haatan uu marayo wararka naga soo gaaraya qaybo ka mida gobolka bayna waxa ay sheegayaan in al-shabaab deegaano ka tirsan gobolkaasi ay ka afduubteen dad aad u fara badan kuwaasoona la tilmaamay in shabaab ay ka doonayaan lacaga magdhowa ama madax furasho ah oo gaaraysa shaqsigiiba toban milyan oo lacagta shilinka soomaaliga ah arrintan ayaa la tilmaamay al-shabaab inay kaga gol leeyihiin inay ka helaan dhaqaale ay kusii huriyaan dagaalada ay ka wadaan gudaha dalka soomaaliya kuwaasoo ay kaga soo horjeedaan ciidamada dowladda iyo kuwa midowda afrika ee nabad ilaalinta ka wada gudaha dalka soomaaliya ee amisom ku sugan qaybo ka mid a koonfurta dalka soomaaliya dadka ku dhaqan gobolka baay oo magacyadooda ka gaabsaday warbaahinta in loo adeegsada ayaa ku warramay in ay muddooyinkii lasoo dhaafayba al-shabaab wadeen qafaalashada dadka rayidka ah waxaana la tilmaamay deegaano hoos yimaada magaalada baydhabo ee xarunta gobolkaasi baay inay ka afduubteen dad gaarayay ilaa iyo afartameeyo habeenkii xalay ahaa kuwaasoo ay tilmaameen inay la aadeen goobo aysan garanaynin ama dadka waa heermay waay dadka hoololey waay dadka gerooda la socdaan mase carigii mase edagii intay ka afduubaan bay wataan marka meeshaas dhibaatay jirta meelo badan bay dadka ka caruuriyeen meeshaan hadda dadka ugu badan waa meel tuulooyin oo dhulbeereedka yay u badan yihiin dhulbeereedkay u badan yihiin adigu shalay toban kilomitr ilaa toban kilomitr meelahay dhaar meeshaas ay u jirtaa meel meel afar iyo toban saddex iyo toban meelahaas ilaa toban kilomitr meel u jirta hadda waa iska dhici karta habeenkii bay la baxaan afartan ba xali xali hata isla habeennimadii afartan bay meel meel ka qabteen oy ka aruursadeen way aruuriyeen marka waa la baxeen marka meeshii ayadi ay joogaan bay la tagayeen marka kadibna lacag baad ee bay ka qaadanayan mid walba waa toban milyan bay ka qaadaan haddii toban kaas milyan waa xirnaane arrimo badan baan ka furdaaminay laakiin miyuu nin habeenkii socda oo guri galaayo meesha aad joogtaan meel kale guri oo banaan oo aadan joogin bay kala baxayan dadka taas bay ku aruursadaan ramahaas iyo waa nimankaas niman oo horey aaba u sheegeen waa anaga dekad kale ma haysano gaadiid nooma socdo marka maaliyadda idinku waayo anaga wixii dhaqaale aan ku horgali lahayna idinka idinka daadanaynaa horey baan u sheegeen halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer war ka soo baxay xafiiska hanti dhowrka qaranka soomaaliya ayaa lagu shaaciyey in gebi ahaanba la xiray akownadii hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya ay ku lahaayeen bangiga ganacsiga iyadoona dhammaanba akownada loo wareejinayo bangiga dhexe ee soomaaliya sida uu ka dhawaajiyey mid ka mid a mas-uuliyiinta xafiiska hanti dhowrka qaranka soomaaliya muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa dowladda federaalka ee soomaaliya gaar ahaan xafiiska hantidhowrka waxa uu dadaallo ugu jiray sidii uu ku yaray lahaa ama ula dagaalami lahaa howlaha musuqa ee inta badan lagu eedeeyo mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee soomaaliya arrintan ayaana waxay qayb ka tahay dadaaladii ay ku jireen xafiisyada hantidhowrka iyo sidoo kale xeer ilaalinta guud ee qaranka soomaaliya taasoona looga gol leeyahay in la ogaada dhaqdhaqaaqa la bixitaanka lacagaha dowladda federaalka ee soomaaliya iyo habka loo agaasimayo ayadoona gebi ahaanba la xiray dhaqdhaqaaqyadii akoonnada ganacsiga ay ku lahaayeen bangiyada ganacsiga hay-adaha dowladda federaalk ee soomaaliya haatan wixii ka dambeeyana loo wareejinaya sida uu tilmaamay bangiga dhexe ee dalka soomaaliya taasoo ay haatan soconayso arrintaasi waxaa kaloo jira waan ku guulaysanay boqolkiiba sagaashan in akoownadii ka furnaan jiray xawaaladaha akoownadii xawaaladaha ka furnaan jiray laga soo xiro dhaqdhaqaaqoodii la joojiyo lagu soo xiro bangiga dhexe si loola socdo dhaqdhaqaaqa miisaaniyadeed iyo dhaqdhaqaaqa akoownada u furan wasaaradaha iyo hay-adaha dowliga ah waa guul weeye la gaaray kana waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in uu nagu guuleeyo barnaamij kale oo la yidhaahdo b f m i s kaas oo online lagu maamuli doono miisaaniyadda iyo dhaqdhaqaaqa iyo qarashaadka expenditureka lala socon doono woorarada lala socon doono qaabka dhaqdhaqaaqoodu socon doono innaga iyo xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda aan ka wada shaqayn doono qaabkii expenditure warrantiyada lagu kontroolayey iyo foojarada in wax weyn laga bedeli doono haddii la yidhaahdo marka innaga kaanti dhowr ahaan waxaa waajib nagu ah inaan la soconno dhaqdhaqaaqa miisaaniyadda iyo expenditureka dowladdu ay qarashgarayntaso lacagta dowladda waxgarad iyo siyaasiyiin ka soo jeeda gobolka togdheer ayaa waxay kulan ay ku yeesheen magaalada burca ee xarunta gobolkaasi musharax ay kaga dhigeen xilka madaxxilka gudaha baarlamaanka ee maamulka somalilan korneyl cabdi maxamed xaaji nuur oo loo yaqaano ebole kaasoo haatan ah musharaxa xilka madaxxilka baarlamaanka u taagan ee ka imaanaya degmadaasi musharaxan ayaa waxa uu ballan qaaday in uu xafiiskiisa noqon doono magaalada burco oonu xafiis ka samaysan doonin sidoo kale magaalada hargeysa ee xarunta maamulkaasi waxauna ugu baaqay bulshada in marka la gaara xilliga doorashada lasoo xulaya mudanayaasha baarlamaanka maamulkaasi ay si aada isugu soo baxaan sidoo kalena codka siiyaan waxaa inoo ballanah wakhtigeeda markay gaadho inaad isoo dhowaysaan oo doorashada si wanaagsan iigu riddaan oo kaadharhka qaadataan oo waxa wey qayb libaax aynu ka qaadanno oo aanu ismuujinno aad iyo aad baan idinku mahadnaqayaa deegaanada maamulka somalilan ayaa beryihii lasoo dhaafay laga dareemayey saasaanta musharaxiinta u taagan xilka baarlamaanka maamulkaasi kuwaasoo muddooyinkii lasoo dhaafayba kulamo goonigooniha la qaadanaya bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimiyo dhowaan ayaa la filayaa in tartanka doorashooyinka uu ka dhacaq magaalooyin badan oo ka mid ah maamulka somalilan ayadoona waxgaradka iyo sidoo kale siyaasiyiinta iyo bulshada qaybaheeda kala duwan ee magaalada burca kulanka ku yeeshay ay si aada u soo dhoweeyeen musharaxan waxayna sheegeen sidoo kale inay garab taagan yihiin magaalada jigjigana waxay qabanqaabo xooggani ugu jirtaa sidii ay ku martigeli lahayd mar kale xuska maalinta xoolodhaqatada iyo beeralayda ee maamuee waddanka jamhuuriyadda reer etoobiya eeay ku midaysan yihiin dhammaan shucuubta kala duwan ee etoobiyaanka magaalada jigjiga ayaa u yeelatay mar kale inay lagu qabto munaasabadda lagu weynaynayo ayadoona waxgarad iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan xarunta dowla deegaanka soomaalida ee magaalada jigjiga arrintan ay si aada u soo dhoweeyeen waxayna tilmaameen in sharaf weyn ay u tahay mar kale inay martigeliso magaalada jigjiga ee xarunta maamulka dowla deegaanka soomaalida sharaf weyn ayagoona tilmaamay inay kor u qaadi doonaan arrintan ayay sidoo kale waxay sheegeen inay suurtogelisay ammaanka iyo sidoo kale hanaanka dimuquraadiyadeed ee ka hana qaaday dowla deegaanka soomaalida ee dalkaasi etoobiya deegaankeenna sidaad loo socotaan shirweynihii lagu qabtay ee qowmiyadaha iyo shucuubta etoobiya beerbeera saboojki wuxuu ka bedelay kafarkii saarnaa ama boogtii wejiga kaga dilay buu ka bedelay kaalimashid waad og tihiin qoraayadii etoobiya iyo jilaayadii etoobiya iyo aqoon-yahanadii etoobiya inay tageen kaalimashid qablaha kaali marka deegaankeennu wuxuu ahaa deegaan isagu is etoobiyanimo u qaatay ma ahayn deegaan etoobiyanimo lagu sanduleeyey ama lagu qasbay ma nihiin annagu waxaana etoobiyaan dadkii ku faana kuna xaragooda kuna dhaata kuna naaloda marka sidaas darteed haddii aan nahay shacabka deegaanka sidii kii qowmiyadaha oo kale yaan hiil iyo hoo habeen iyo maalin garab taagnaanaynaa soona dhawaynaynaa aad iyo aadna aan ugu faraxsannahay waxaan aad ugu faraxsanahay munaasabadda xoolodhaqatada xoolodhaqato beerleyda dalkeena Ethiopia oo lagu qaban doono laba sano kadib deegaanka Soomaaliya Ethiopia een kadib markii guulo weyn laga soo hooyay dhinaca horumarka nabadgelyada iyo maamulka sun ee waxay xukuumadda dowladdaanka Soomaaliya Ethiopia ku talaabsatay ee inay ka mira dhaliso guulaha ee iyo hadafyada u yaala xisbiga dimuqraadiga iyo shacbiga Soomaaliya Ethiopia markaa kadib ayaa waxay go'aansatay in lagu qabto munaasabado waaweyn oo aan hadda ka hor lagu qaban jiray deegaankeena iyadoo hadda ka hor lagu guurstay munaasabaddii sagaal labaatanka dhaar ee laba kun iyo shan oo lagu qabtay caasimadda dowlad deegaanka Soomaaliya Ethiopia jijig ee haddana waxaa lagu qaban doonaa xoolo dhaqato beerleyda dalkeena Ethiopia waxaana u arkaa anagoo ka mid ah bulshaweynta ama dowlad deegaanka Soomaalida ku nool inay tahay maalin caalami ah annagoo ah dhallinyarada ama dadweynaha ku nool deegaankana waxaan u soo dhawaynaynaa si mataqaanaay aada u soo dhawaynaynaa boqolkiiba boqol waan ku faraxsannahay in mar labaad lagu soo celiyo maalinta xoolo dhaqatada ee qarankan Ethiopia maadaama oo ay tahay mataqaanaa ay isku imaanayaan qoomiyadihii Itoobiya dhan ka qayb qaadanayaan ay tahay maalin caalami ah waan dadka iyo bulshada deegaan dowladeenkana boqolkiiba boqol way soo dhaweynayaan waan ku faraxsannahay aad waxaana intii marka hore tii hore xalfadii hore ee caday saa u soo dhaweynay in laba jibaarka baan haddana u soo dhaweynaynaa warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa nagay intaa waxaa warka idiin akhrinaya anigoo maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu